madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane musabiix cabdi xuski sanad guurada sideed iyo labaatanaad ee dib ula soo noqoshada madax banaanida somalilan sideed iyo tobankii may wuxuu sheegay in dowladda somalilan mar walba nabad buuxda u hayso cid kasta sidaa awgeedna sii daynayso maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka tukaraq ee gudaha dalka jamhuuriyadda somalilan ee maamulka farmaajo ka dambeeyey maxaabiistaas oo ay tiradoodu dhammayd afar iyo toban maxbuus oo ciidamada qaranku ay kusoo qabteen dagaalkaas madaxweynuhu sida uu maalintaa fagaaraha ka sheegay wuxuu maanta wareegta madaxweyne uu ku samaxay afar iyo tobanka maxbuus kuwaasi oo dib loogu celin doono dhulkoodii iyo deegaamadoodii ay ka yimaadeen runtii marka goormaa la celinaya mar haddii maanta sidaa wareegtada madaxweynuhu ay soo baxday oo madaxweynuhu wareegta madaxweyne ku cafiyo kusii daayey waxa weeyaan sidaasaa lagu cafiyey sidii loo qaadi lahaa ee loo qaadi lahaa laga bilaabo saacadda waa maxaabiisnimadii way ka baxayaan waxayna u gudbayaan marxaladii in la qaado oo la geeyo meeshoodii somalilan maxay ku bedelanaysaa inay maxaabiista sidayso somalilan waxay ku bedelanaysaa nabadgelyo buuxda waxay ahmiyad weyn siinaysaa amniga iyo nabadda waxay beesha caalamka iyo geeska afrikaba u muujinaysaa sida somalilan ay diyaar ugu tahay nabadgelyada tallaabadanina waxay caddaynaysaa inay ka go-an tahay xukuumadda somalilan nabadgelyo buuxda in mandaqadu ku naalooto arrinkan ma idinkunbaa qaatay mise waa arin puntland iyo waxaa horey u jirtay oo wararku suu sheegayeen in madaxweynaha puntland iyo somalilan ay imaaraadka ku kulmeen arrimo laga wada hadlay ma kuwaasay qeyb ka tahay mise idinkunbaa go-aankan gaadhay oo dhinaciinunbay ka timi
runtii somalilan waxay caan ku tahay nabadgelyada mandaqada geeska africana way kintan tahay somalilan iyadoo ka duulaysataa oo nabadgelyada xaqiijinaysa ayay go-aansatay madaxweynuhuna uu gartay inuu maxaabiistaas sii daayo nabadgelyo buuxdana cid kasta ugu baaqo u caddeeyo madaxweynaha somalilan iyo madaxweynaha puntland baa imaarad ku kulmeen waxyaabahaas waxa weeyaan waxyaabaha dee dadka kutirikuturakeynka iyo hadallada meelaha la iska yiraahdo laga sheegaye annagu ma ogin kulamada dalab meel magasamay ma jirto laakiinse madaxweynaha somalilan
markaas siideynta maxaabiistani mid heshiis labada dhinac ku timi maaha miyaad leedahay waxa weeyaan somalilan nabadgelyada iyadoo xaqiijinaysa nabadgelyada iyadoo ahmiyad siinaysa nabadgelyada iyadoo diyaar u ah islamarkaana u muujinaysa cid walba diris wanaag iyo inay nabad buuxda hayso ayay arrintan tallaabadan qaatay dhinaca somalilan maxaabiis ka maqan haddii ay jiraan ma laga yaabaa inaad dalbataan
somalilan maxaabiis laba maxbuus ayaa laga qabtay labada maxbuusna maamul goboleedka soomaaliya ee puntland ayaa gacanta ku haya annagu maxaabiistii aanu haynay waa nagaa sii daynay madaxweynuhuna wuxuu go-aansaday in afar iyo tobankaa maxbuus uu cafis u fidiyo marka iyaga ma laga yaaba inaad kala hadashaan maadaama nabadaynta iyo wanaaggii aad leedihiin waanu ka shaqaynaynaa inay iyaguna soo daayaan maxaabiista dhankiina ay ka hayaan fariin aad u diraysaan miyna jirin somalilan nabadeedu waa taam waana lagu yaqaanaa hadal maaha ay iska tiraahdo tallaabadan waxay xaqiijinaysaa sida somalilan wixii ay tiraahdo ay uga dhabayso somalilan iyadoo dhabaynaysa muhiimadda iyo ahmiyadda nabadda ayay tallaabadan qaaday tallaabadan ay nabadda u qaaday ayayna ku doonaysaa inay nabadgeliyo ku dhammaato arrintaas